hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar uga hadli doono maalinta caalamiga ah habeenka iyo gabdhaha sayniska intuu socdo barnaamijka waxaad la socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen waxaan igala qaybgeli doono qaar ka mid ah gabdhaha barta sayniska maamulka jaamacadda balasma ururka habeenka degmada jowhar iyo agaasimaha guud ee wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle balse inta aan u gudgelin barnaamijkeennaha aan dulmar guud ku sameyno muhiimadda ay maalintan leedahay maalinta caalamiga ee habeenka iyo gabdhaha sayniska labada kun shan iyo labaatan waxay ujeedadeedu tahay in la aqoonsado lana horumariyo doorka muhiimka ay habeenka iyo gabdhaha ku leeyihiin sayniska iyadoo lagu dhiirigelinayo sinaanta jinsiga iyo cilmiga teknolojiyada injineerinka iyo xisaabta stem munaasabadan waxay isku keentay hogaamiyeyaasha caalamiga ah sameynta siyaasadaha cilmiga barayaasha iyo cilmiga barayaal da-yar ah si ay uga wada hadlaan caqabadaha guulaha iyo xaaladaha lagu xoojinayo ka qaybgalka habeenka ee stem munaasabadani waa baaq furan oo loogu yeerayo in hal abuur bulsho iyo cilmiyeed oo loo dhan yahay lagu xaqiijinayo habeenka iyo gabdhaha helaan taageero iyo fursado ay kaga mid noqon karaan horumarinta xirfadaha stem heerka caalamiga ah maalinta caalamiga ah ee habeenka iyo gabdhaha sayniska labada kun shan iyo labaatanka waxay xusi doontaa hogaanka habeenka sayniskaha iyadoo loo arko waqti cusub oo waara maalintaa waxay ujeedadeedu tahay in la iftiimiyo doorka muhiimka ah habeenka iyo gabdhaha ku leeyihiin bulshooyinka sayniska iyo teknolojiyada iyo in la xaqiijiyo fursadaha kor loogu qaadan karo ka qaybgalka sanadkii labada kun shan iyo tobankii golaha guud ee qaramada midoobey waxa uu ku dhawaaqay koo iyo tobanka februari in ay noqoto maalinta caalamiga ee habeenka iyo gabdhaha sayniska koo iyo tobanka februari labada kun shan iyo labaatanka waxaa si wadajir loogu dabaaldegi doonaa sanad guuradii tobanaad ee maalinta caalamiga ah oo lagu qaban doono xarunta dhexe ee unesco farqiga weyn ee u dhexeeya labka iyo dhadiga ayaa jira sanado badan dhammaan heerarka cilmiga teknolojiyada injineerinka iyo xisaabta stem adduunka oo dhan inkasta oo habeenka horumar weyn ka sameeyeen kordhinta ka qaybgalka waxbarashada sare haddana weli si aad ah looguma matalo qeybahaasi sinaanta iyo jinsiga had iyo jeer waxa ay ahayd arrin udubdhexaad u ah qaramada midoobey sinaanta jinsiga iyo xoojinta habeenka iyo gabdhaha waxayna door muhiima ka qaadan doontaa keliya maahan horumarka dhaqaale ee adduunka balse sidoo kale horumarka guud ee dhammaan yoolalka iyo bartilmaameedyada ajandaha labada kun iyo soddonka ee horumar waara horumar waara wuxuu ku tiirsan yahay ka faa-iideysiga buuxa ee kartida u leh gaar ahaan sayniska iyo teknolojiyada wax ka qabashada caqabadaha waaweyn sida horumarinta caafimaadka caalamiga ah iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada waxa ayna u baahan tahay hab loo dhan yahay oo la hubiyo in habeen badan ay ka qaybgali karaan cilmiga teknolojiyada injineerinka iyo xisaabta stem warbixintan waxa ay muujinaysaa doorka muhiimka ee habeenka hogaamiyeyaasha sayniskaha iyo baahida loo qabo in la kordhiyo matalaadooda iyo ka qaybgalka stem siyaasadaha iyo hindisaha hay-adaha qaramada midoobey waxa uu mar walbo diiradda saraya sinaanta jinsiga sidii udubdhexaadka u ah horumar waara afar iyo tobanka maarso sanada labada kun koo iyo toban guddiga xaaladaha habeenka waxa uu ansixiyey talooyin muhiim ah oo dhiirigelin kara helitaanka haween waxbarasho tababar saynis iyo teknoloji sidoo kale labaatanka disembar labada kun saddex iyo tobankii golaha guud ee qaramada midoobey waxa uu ansixiyay qaraar lagu aqoonsan yahay muhiimadda ay leedahay helitaanka sinaanta buuxda ee haweenka iyo gabdhaha dhammaan da-da si ay ugu qayb qaataan sayniska teknolojiyada iyo hal abuurka siyaasadahan waxayna muujinayaan baahiyaha deg dega ah ee loo xoojinayo waxbarashada stem ee sinaanta ku dhisan iyo wadooyinka xirfadaha ee habeenka gabagabo iyo talooyin kordhinta iyo ka qaybgalka habeenka ee hogaaminta sayniska maahan oo keliya arrintan sinaanta la xiriirta balse waa lama huraan in la gaaro horumar waara dowladaha jaamacadaha iyo qeybaha gaarka loo leeyahay waa in ay iska kaashadaan hirgelinta siyaabo taageera waxbarashada stem ee sinaanta ku dhisan barnaamijyada materiaalka iyo horumarinta fursadaha shaqo ee habeenka kor u qaadida matalaada habeenka ee hogaaminta waxayna horumarin doontaa hal abuurka kobaca dhaqaalaha iyo warta caalamiga ah hagaag dhegaystayaal haddii aan intaas kaga nimaano warbixintaasi ku aadaneed muhiimadda ay leedahay maalinta habeenka iyo gabdhaha bartay sayniska sidaad ordhac barnaamijka ku maqasheen ugu horeyn waxaan siin doonaa qaar ka mid ah gabdhaha bartay sayniska waxaana wax ka weydiiyey muhiimadda ay u leedahay barashada madadan n ugu horeyn kusoo dhawaa warbaahinta isnaay gaar ahaan barnaamijkaan uga hadlayna maalinta caalamiga ah ee habeenka iyo gabdhaha maxay idinkaga dhigan tahay maanta adigoo ku bilaabaa magacaaga
waa mahadsan tahay magaceyga waa asma abdiqaadir maxamed maanta waxay noogu dhigan tahay maalin weyn aan la qiyaasi karin sidoo kaleeta maalinta caalamiga ah maalinta waa weyneyneyna maanta maalin aad noogu weyn waaye oo sidoo kaleeta maalin qaas ah waaye waa gartay asma maxaad ku dooratay barashada maadada sayniska waxaa ku doortay dadkaygana wax ugu qabto maxaa la dhahaa sidoo kaleente nafteydana aan ku difaaco sidoo kaleente faamiligeygana aan ku difaaco aan maxaa la dhahaa aan meel sare ugu soo saaro muhiimad aad iyo aad u weyn ay ku leedahay sababtoo ah daabo haddaysan jirin caafimaad ma jiro waxaan u baranayn muhiimadda u baranayno waxaa waaye dadkeena tabaaleysan ama dadkeena jiran inaa maxaa la dhahaaye aan u helno caafimaad oo dhammaystiran sidoo kaleentana maxaa la dhahaaye dad oo maxaa lahay daawooyin siiyo ama daawooyin maxaa lahay oo yaqaana oo caafimaadkan sidoo kaleenta ku takhasusay in inaa la helo oo sidoo sidaa darteed dadkeena caafimaad oo la tacaalina caafimaadkooda muhiimad gaar oo habeenkuu leeyahay hadday noqoto guryaha haddaad joogtid oo aad soo baratid sayniska oo guriga gurigaaga aad joogtid maanta hadday wax ku dhaco caruurtaada ama maxaa lahaa faamiligaaga qofka ugu horeeya oo kalkaaliya u noqon kara haddii goob caafimaad ilaa ay goob caafimaad ka gaaraysid qofka ugu horeeya oo maxaa lahay caafimaadkaas yaqaano xaduudaha la maro oo yaqaano qofka oo wax u qaban karo adiga waaye maanta haddaa wax soo baratid laakiin maanta haddaa wax baranin oo samaysid maxaa lahay oo maxaa la qadar ku dhacdo guriga maxaa lahay faamiliga qof ka mid ahday qadar ku dhacdo oo aanan wax u qaban karin sidoo maxaa lahay sida qof hadduu wax ku dhaco dhiigbax oo camal oo ku dhaco qaabka looga hortagi karo waa taqaanaa waa u samaynaysaa kadib isbitaalka iyo maxaa lahay goobaha caafimaadka geenay intaas xataa maxaa lahay habeen ahaan waa u qaban karnaa sidoo kaleente waa ka naxariis badannahay dadka kale maxaa lahay waayo anaga habeenaa nahay waa ka qalbi jilcannahay haddii habeen aan nahay maxaa lahay ragga guriga anagaa joogno anagaa wax walba aan sameynayno xanuunka waa dareemeynaa maxaa lahay caruurta anagaa dhalnay marka waan kaga dugannahay dadka kaleente naxariis ahaan waa kuga dugannahay waa gartay ma jiraa waxyaabo aad u baahan tihiin in nagala caawiyo si kor loogu qaado barashada xirfaddan waa loo baahan yahay sida waxaa loo baahan yahay baraatikada markii la sameynayo wax muuqda oo maxaa lahay lagu sameeyo sida maxaa lahay robotka oo kaleenta inaan ku sameyno hadda waxyaalo oo fudfudadaa ku sameynaa sida maxaa lahay hilibka inaa maxaa lahay tuliin aan ku sameyno sidoo kaleente maxaa lahay waxyaalaha fudfudadaa ku sameynaa oo maxaa lahay hadda qofka inuu maxaa lahay oo baahidiisa aan kaafin karin nala muuqato waxyaalo badana u baahanahe daawooyinka la isticmaalayo qofka markuu baraatikada sameynayo waxyaalaha aanoo ku sameynan oo ku isticmaaleyna baraatikada inaana laga caawiyo oo maxaa laahay adduunka waa horumare casriye horumarsan aa ku jirnaa sidoo kaleeta anagana ma haysani casriyada horumarsan waan ka hooseynaa marka waxaan rabnaa inaa helno casriyada cusub inaa helno oo sidaas ah maxaa lahay oo aan la jaaqaadno sidaas oo sidaasna maxaa lahay noogu dhammaystirnaato caafimaadkeena maxaa barashadeena caafimaadka sayniska iyo maxaa lahay sidoo kaleent baraatikadeena magaceyga waa raaxo maxudiin soomane waxaan dhigtaa jaamacadda balaasma waxaan ahay faculty nersin waa gartay raaxo maalintan iyada ah sidaad u aragta maalintan yacni inay tahay maalin aada noogu weyn caafimaadkan waa shay muhiim ah maanta bulshadeena dhanaa u baahan baahi badanaa loo qabaa caafimaadka ma ahan keliya yacni nafsadaada inaa ku dibiri karto waa inaa yacni bulshadoo dhan wax aa ugu qaban karto maadadaas waxaa igu dhaliya inaa barto maanta baahayaasha gaarka bulshada ee qabta ayaan arkay teeda kaleenta maanta maadadan inaa barto hami weyn ayaa u leeyahay koos biri waxaa rabaa inaa bulshadan wax uu qaban karo wax uu tari karo bulsho aad u dhibaatoonaya arkay riski badan galayo caafimaad dartiis koos yacni daawooyin hadda mar maanta haddaa caafimaad barato bulshadaad wax walba u qaban karta adoo wadda maraayo bulshadaas hadda xanuunka imaada xataa waa saacidi kartaa garab istaaga u fidin kartaa maadadaas yacni waxaan u barto waxaa waaye maanta bulshadeeda inaa wax ugu qabo karo sida yacni gabdhaheena maanta haddee ku imaadan xanuuno fara badan maanta haddoo ku imaada tacadi iyo kufsi waxyaalahaas haddoo ku imaadaan laga yaabo ragga inay waxyaalaha qaar agla xishoonayaan laakiin dumarka baahi badan ay u qabaan inay u sheegaan dumar dumar baa faham soo maaha saas awgeed gabdhaha inaa kabaraysan karto dhibaatooyinka iyo saameynta usoo gaartay yacni inaa kabaraysan karto saas awgeed caafimaadkan u baraneynaa bulshadeena inaa wax ugu tari karno bulsho baahi badan qaba baa joogto caafimaadka u dhibaateysan dhibaatooyin badan sida inaa yacni qof xanuunsan maanta la dhahaayo way xanuunsan tahay mostali tuulooyinka ay ku wada nool yihiin inaan wax loo qaban karin yani maanta adaa xirfadaas aa baratay inaa yani fikradaada aa ka baxsatid oo aadi kartid tuuladaas oo maanta bulshadaas wax ugu soo qaban kartid intaa magaalada la keenin oo aada wax ugu soo qaban kartid oo tuuladaas u aadid u saacidid maanta baayada ugu weyn aa u baranayo waxaa wallahi inaana bulshadeeda wax u qaban karo heer intee la eg ayaad ka rajeynaysaa inaad ka gaarto aada u faraxsanahay maanta meeshaan igu casuuntay heer waxaa rajeynayaa wallaahi maanta yacni inaa dhakhtarkaas la shaqeyn karo inaa iskeyga u shaqeyn karo inaa bulshadaas keliga yacni anigoo maanta meel isbishaala aniga leeyahay inaa wax ugu qaban karaa aaminsanaha aana rajeynaa waa gartay kan gabdha ahaan ma jiraa wax baahiya aad qabtaan oo markaasi aad jeclaan laheedeen in lagu soo kordhiyo barashada maadadaas aa sheegtay inaad barato waa jeclahay haa bas yacni sida yacni maanta barashada lagu sheegaya caafimaadka keliya ma aha jaamacaddaas markaa dhigatid waxaa lagu qoro wax baro keliya ma aha inaa heshid yacni muuqaal ahaan baraticalki inaa heli kartid qalabkii wax lagu waxeynaya inaa heli kartid lafihii sida loo kala qaadi lahaa inaa heli kartid caafimaadka keliya ma aha iska bari iska fadhiiso waa inaa gacmahan ka shaqeyn kartaa waa inaa dhakhtarkaas la shaqeyn kartaa baahiyo badanaa u qabnaa caafimaadka laakiin waxaa rajeynaynaa insha allah baahiyadaaseti inaa yacni nagala saacidi karo weli dhegeystayaal waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka gaarkaan uga hadlayna maalinta caalamiga ah habeenka iyo gabdhaha markana waxaan siin doonaa guddoomiye ku-xigeenka ururka habeenka degmada jowhar iyo maamulaha jaamacadda balasma kuwa aan wax ka weydiiyey heerka ay gabdhaha ka joogaan madadan
ugu horaan kusoo dhawo warbaahinta isnaay gaar ahaan barnaamijka aan uga hadlayna maalinta caalamiga ah ee gabdhaha iyo habeenka barta sayniska adigoo ku bilaabaya magacaaga aad iyo aada umahadsan tahay waan ku dhowahay idaacadda isnaay magacaygu waa cabdulaahi sheekh bashiir diinle waan ku dhowahay barnaamijkan waa barnaamij aada muhiim u ah maalinta caalamiga ee haweenka iyo gabdhaha sayniska
waa gartay cabdulaahi waxaad inoogu warbixisaa kan jaamacad ahaan heerka maanta ay ka joogaan gabdhaha barashada sayniska
run ahaantii ka jaamacad balaasmo ahaan halkan wax ka barta waxay u badan yihiin gabdho barta culumta sayniska sababtoo ah kuliyadda health syniska ayay gabdhaha u badan yihiin kuliyadda health syniskana waxaa lagu tiriyaa inay qeyb ka tahay culumta sayniska qeybaheeda kala duwan ayay bartaan waana kuliyadaha ay ugu badan yihiin gabdhaha
waa gartay sanad walba tire intee la eg oo gabdha ayaad diiwaangelisaan barashada kuliyadaasi
horta way kala duwan tahay kuliyadaha gabdhaha inta badan soo dalbadaan waa kuliyadaha nersinka midwiveryga iyo shaybaarka iyo public healthiga walow ay soo dalbadaan kuliyadda computer scienska iyo technolojiyada laakiin way ku yaryihiin gabdhaha marka tirkoob ahaan markii la dhaho boqolkiiba ardada jaamacadda imaato boqolkiiba lixdan toddobaatan ay ka yihiin qaybta barata ee health syniska sidaa waxaan u dhahaynaa hadda dhowaan waxaanu qalinjibiyey arday dafcaddii sideedaada qalinjibisay ardada baratay nersinka baratay waxay ahaayeen afar iyo labaatan arday ay ahaayeen laba keliya ayaa waxaa ka ahaa wiilal inta kale ama laba iyo labaatan waxay ahaayeen hablo ayay ahaayeen kuliyadda syniska markaan u fiirino boqolkiiba sagaashan iyo abaf waxa waaye haween ayaa soo codsada oo barta laakiin kuliyadaha kale ayay ku yaryihiin marka loo eego shaybaarka iyo public healthiga waxaa ku badan wiilasha ayaa ku badan iyo computer syniska marka waxaan is leeyahay gabdhaha waqtiyada dambe way kusoo kordhayiin barashada culumta sayniska run ahaantii horta jaamacaddu waxaa lagu yaqaanaa dhiirigelinta ardada iyo tababarada kuliyad kastoo jaamacadda ka baxdana jaamacadda waxay u diyaarisay meelo ay ku tababartaan ay u diyaarisay sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay alumni ama naadi qalinjibiyaal ayay leedahay kaa oo ay iska saacidaan helitaanka shaqooyinka iyo hal abuurka iyo waxyaabo badan ay gabdhaha u noqonayo dhiirigelin ayay jaamacadda u samaysay sidoo kale jaamacaddu waxay dhowaan ay hirgelisay barnaamijka post graduate-ka oo dafcaddii koowaad ayaa qalin jibisay novembertii lasoo dhaafay marka jaamacaddana qaybtaasna jaamacaddu waxay gabdhaha ay ka qalin jibiyo kaalmaha horegala oo gala waxay siisaa master oo free ayay siisaa sidoo kalena howlwadeynada jaamacadda haddii ay tahay macalimiin iyo haddii ay tahay howlwadeynada jaamacaddana jaamacaddu gabdhaha actifeka ah way way qaadataa oo waa shaqaalaysiisaa marka fursado badan oo jaamacadda si gaar ah ay gabdhaha u siisano way jiraan waa gartay ugu dambeyn adigoo ka faaideysanaya jaaniskan ma jiraa wax markaasi baaq ah ad u jeedinayso gabdhaha iyo markaasi hay-adaha taageera gabdhaha si kor loogu qaado xirfadahooda barashada sayniska
run ahaantii sidaad ka warqabtaan wadankeena waa wadan burburay oo dagaal sokeeye kasoo kabanayo sida caadiyan wadan kastoo horumaray waxaa waxaa horumaray waa qoyska qoyskana waxaa aasaas u ah waa haweenka aasaas u ah marka waxaan leeyahay in la xoojiyo oo dhiirigelin badan loo sameeyo haweenka aad ayay u wanaagsan tahay dowlad hay-ad iyo shaqsi kasta oo aada awoodo inuu gabdhaha waxtara wuxuu waxtaray qaranka soomaaliyeed sababto ah gabadha haddii wax la baro qoys wanaagsana soo baxayo qoyskaas wanaagsanne qoys wanaagsan hadduu yimaadana waxaa imaanaya qaran wanaagsan imaanaya marka cid kasta waxaan kula talin lahaa in sare loo qaado la xoojiyo tayeynta waxbarashada iyo sare u qaadada shaqooyinkooda iyo wax kasta oo ku dhiiri oo dhiirigelin ay ka helayeen sare u qaadidooda dhanka waxbarashada iyo horumarkaba gabdhaha warbaahintii ugusoo dhaweysay mida kale oo farxad noo ah sababta ama heeda maalintiida midhaha sayniskoo kaleeto waxaan ku mahad celinayaa si maanta maalin ka weyn ma jirto maalintan maalinteedoo kale ilaahay hanuu gelin door iyo barwaaqo gabdhaha heerka iyo waxbarashada hadda ay ka joogaan waa alxamdulilah midda ugu wanaagsan sanadihii hore iyo hadda way kala duwan yihiin oo kaalimaha koowaad waxa gala waa gabar intaasna waxaa maanta iska leh inkastoo maxay ahayd gabar la dhihi jiray gabar majikada galaysahay wax ma baranaysa gabar rusaan waa iyo hadda waxa lagu tiigsan yahay waa gabar waxa waay waxbarashada heer iyo wanaagka gaarayana way fiican tahay ilan hooyada wax barasay waa dalkii wax bartay maran hogaaminaysa kalaalooyinka waa lafdabarkii bulshada hooyo wax baratayna waa ummadee dhan oo wax barata gabdhaha waxaa leeyahay gabdhaha maxayd halagu dhiirigsiyo waxbarashadooda waa waa gartay n kan urur degme ahaan ma sameysaan wacyigelin ku saabsan gabdhaha inay bartaan teknolojiyada ama waxyaabaha la xiriira sayniska
haa waa ku daraaruujinaa oo maxayd mar waliba waa laga wacyigeliyaa gobolka oo dhan waa loo i sheegaa maxayd gabdho badanaa jiro aniga haween ahaan hataa ama haweenka ahaan aniga qofkii wax bartay oo hadana dhakhtar ahaay waa ku dhiirigeliyaa oo gabdhaha mar welibana waa ku wacyigeliyaa war wax bartaa maxay ahayd haddaa wax barataan qof maanta aad u baahanaysaan amba u ciishoonaysaan malahan oo gacantiina wax ku baranaysaan oo hooyo cunugeeda bilig haddee barato wax inay ku dhiirigeliso cunugeeda waaye maxay ahayd bulshadoo dhanne maxay u tahay lafdabar oo dhehaysaa war wax barta gaimihii beri haddee wax bartana iyagaa wax kasto qofka wax bartay buu qof oo u baahan yahay soo malaxmad marka waxaa wanaagsan aniga ururka haween ahaan si fiican ayaa u wacyigelinaa oo mar weliba waa u sheegnaa waa gartay ani adigoo ka faa'iidaysanaya jaaniskan ee ku siisay warbaahinta isnaay ma jiraa wax fariin aad oo halkan ugu gudbinaysa gabdhaha ku dhagaysanaya oo ku dhaqan magaalada tani jawhar dadkii dhegeysanaayo gabsida gabdhaha waxaan leeyahay gabdhaheygiio waxbarta ee maanta ninkii waxbartaa barwaaqa gaaro maanta haddii waxaa sii jeclaanahay meelaha xataa roob fogfog ay jirto calaa tuulooyinka oo kaleento iskuullada iyo magaalada ka fog in loo dhiso iskuullo madaxda gobolka u dhisto ama dadka mu- muwaadinka oo maxayd wax baxsanayo kaleento waxaan ku baraarujinayaa gabdhaheyga inay wax bartaan ee ee hadda casriga hore looga laga guray oo hadda waxaa la joogaa casri teknolojiya oo cusub waxaan ku dhiirigelinayaa dadka gabdhaheena inay wax bartaan een horumar gaaraan een guryaha iska joogan qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana waxaan siin doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle marwe iqro cumar maxamed oo aan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay u qabteen gabdhaha barta sayniska kusoo dhawow warbaahinta isnaay gaar ahaan barnaamijkan gaarka oo uga hadlayna maalinta caalamiga ee habeenka iyo gabdhaha ee ka baxa warbaahinta isnaay
waa mahadsantahay sahra oo ku dhowahay brograamka aadaan ugu faraxsanahay inaa idinkala qayb qaato brograamkan soo dhawaawa waad mahadsantahay marka xigta maxaad kala socotaa maalinta caalamiga ee habeenka iyo gabdhaha sayniska
aada u mahadsantahay sahra horta maalintan caalamiga ay haweenka iyo sayniska ee gabdhaha een, horta waa maalin een, aada u weyn oo gabdhaha bartay sayniska laguna xuso doorkooda muhiimka ah Een, sanadkii labada kun shan iyo tobanka een, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa wuxuu ku dhawaaqay koob iyo tobanka february inay noqoto maalinta caalamiga ah ee lagu dabaaldego sanad walba gabdhaha iyo sayniska Een, sidoo kale een, maalintan caalamiga ee haweenka waa maalin aada loogu xuso doorka muhiimka ah ee haweenka iyo gabdhaha ku leeyihiin horumarka caalamiga ah Ee, sidoo kale teknolojiyada injineeriyada xisaabinta Een, waxaana sidoo kale loogu talagalay in lagu dhiiriyo gabdhaha da-da yar si ay u doortaan xirfadaha la xiriira sayniska iyo farshaxanka waa gartay een, kan wasaarad ahaan maxaad u qabataan gabdhaha ama habeenka barta sayniska
Een, walaahi wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle een, badanaa waxay dadaalada ay ku bixisaa si loogu dhiirigelinayo gabdhaha da-da yar ee wax bartay Een, gabdhaha lagu dhiirigelinayo waxbarashada een, sida een, steamka oo injineeriyada ah iyadoo loo marayo barnaamijyo wacyigelin oo iyo iskaashi la- la sameynayo wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha la xiriira caalamiga Een, sidoo kale waxaan sameynaa oo sanadkan insha allah labada kun labaatan iyo shan sameyn doonaa in xoojino fursadaha waxbarasho ee gabdhaha gaar ahaan in laga caawiyo helitaanka deeqaha waxbarashada Een, sidoo kale abuuridda barnaamijya xirfadeed oo la xiriira een, gabdhaha inay wax bartaan ama xirfado loo sameeyo sida in gabdhaha ee, loo sameeyo ganacsiyo yaryar sida gabdhaha farshaxamada een, helitaanka harqaamada marka insha allah sanadkan wasaaradda een, doorkeeda waxaa waaye in gabdhahaas da-da yar aan ku xoojino waxbarashada iyadoona aan u mareyna hay-adaha waxbarashada iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada waa gartay een, kan wasaarad ahaan hadda ma jiraa waxyaabo muuqdaa markaasi aad u qabateen gabdhaha een walaahi wax een waa waa sameyn waxyaaba brograamo badan aan qabanaa oo gabdhaha ay ka mid yihiin een in gabdhaha farshaxan farshaxanka loo sameeyo oo brograam waxaa jiray oo hadda dhammaaday oo gabdhaha een harqaaman in loo sameeyey gacmahooda farshaxan ay ku sameystaan sidoo kale artistaha in gabdhaha badanaa wasaaradda ay ka shaqeysay Een, sidoo kale hadda waxaa nagu soo foodlay sanadkan labada kun labaatan shanta aan qorsheynanaa brograam ah in wasaaradda ee samey rabto gabdhaha da-da yar in ganacsiyo la xiriiro ee, sida waxbarashada in gabdhihii aan ka taba- tababaro aan u sameyno ee, si ganacsigooda ay u shaqeystaan sidoo kale maalgelin aan u sameyno oo aan la shaq- ka shaqeynano sanadka wasaaradda Ee, sidoo kale in wacyigelin oo ololo ku saabsan waxbarashada gabdhaha da-yada yar insha allah wasaaradda sanadkan qorshooyin badan aa ugu degsan oo ay la sameynaya insha allah wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha ee quseysa waxbarashada
waa gartay een, ma sameysaan wacyigelin oo aad gabdhaha ugu dhiirigelinaysaan in ay bartaan sayniska sida teknolojiyada iyo caafimaadka ma booqataan goobaha ama jaamacadaha lagu barto waxbarashada nooca Ee, walaahi qolashaha sanadkan noogu jiraa inaan sameyno ololahaas oo gabdhaha aan ku dhiirigelinayno inay bartaan xirfadaha oo sayniska teknolojiyada xisaabta marka insha allah sanadkan aan xooga saari doonaa dowla eedmo
waa gartay een, ugu dambeyn adigoo ka faa'iidaysanaya jaaniskan ay ku siisay warbaahinta isnaay maxaad fariin aad oo halkan kala wadaagaysaa gabdhaha iyo habeenka barta sayniska
walaa anuu ka hadlayo eh, magaca wasaaradda haweenka ee hirshabeelle een, agaasimaha guud een, fariinteeda horta waxaa waaye in gabdhaha ay niyad jabin Ee, sidoo kale gabdhaha iyo haweenka barta sayniska waa inay ogaadaan inay yihiin hormuudka horumarka iyo mustaqbalka bulshadeena Ee, sayniska waa goob muhiim ah oo u baahan codkooda maskaxdooda iyo awoodahooda Ee, waxay tahay inay ku dhiiradaan bulshada istiimka oo ay raadsadaan fursadaha waxbarashada iyo horumarineed Ee, sidoo kale waxaan ugu baaqayaa bulshada iyo hay-adaha ee qusaysa inay sida wa- si wadajir ah ugu taageeraan gabdhaha si ay ugu guuleystaan xirfadaha caalamiyeed Een, gabar walba waxbarashadeeda waa iftiin mustaqbal leh guud ahaan dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka gaarka aan uga hadlaynay maalinta caalamiga ah habeenka iyo gabdhaha sayniska intuu socday barnaamijka anigoo zaare cabdi xuseen aa idinla socodsiinaya dhankay farsamada waa injineer saki tan intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid caynkiisa sidaa iyo nabadgelyo
iyo hayin dulqad badan